فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ka hadlay walaaca dowladda iyo maamulada ku daaban ka haysta bixitaanka ciidamada shisheeyaha admis oo lagu wado in sanadkan dabayaaqadiisa ay ka baxaan soomaaliya hadalka ra-iisul wasaare ku-xigeen hore iminkana xildhibaan ah ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wilaayada hiiraan oo diyo boqol halaad ah u kala wareejisay beelaha xawaadle iyo gaallo jecel hadalladii laga jeediyey munaasabadda diyo wareejinta ayaad dhegaysan doontaan bulshada ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha oo xiray waddooyinka kuna hanjabay dagaalka dhan ah dowladda federaalka markii la burburiyey guryahooda dowladda federaalka oo jenaraal sare u magacowday wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska iyo qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed oo arrinkaasi ka hadlay ayaad dhegaysan doontaan dadka dhegaysta barnaamijka dhuuxa waraysyada oo codsaday in dib loo soo celiyo boqol xalqo oo aynu ka baahinay xubinta caafimaadka qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena waa markaliya dhuuxa
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa saddex iyo labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka wilaayada hiiraan ayaa diyo boqol halaad ah u kala wareejisay beelaha xawaadle iyo gaaljecel munaasabadda diyo wareejinta waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelahaasi nabadoonnada beesha xawaadle ayaan ku horumaraynaa kuwaas oo kelimaad ka jeediyey munaasabadda diyo wareejinta nabadoon cabdi cumar gacanay oo wakiilka ah naqiibka guud ee beesha xawaadleh nabadoon cabdiraxmaan xiirey ayaa kelimad ka jeediya munaasabadda bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin annagoo ah beesha hawaadle kana dilnay walaalaha inna gaaljecel nin shareecada islaamkuna ay nagu xukuntay boqol halaad inaan siino gaaljecel ayaan ku wareejinaynaa boqolkii halaad annaga oo xawaadla beesha gaaljecel nabadoon cabdiraxmaan marbuka naqiibka beesha gaaljecel aan ku wareejinaya oo hiiraan naqiibiga gudoon kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdi cumar gacanay markaana ah waa naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo ah nabadoonka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا نماد علينا إلهي نغدق مسلمين ee nasiiya nicamkiisa faraha badan leh aan la soo koobi karin ay ugu horeyso nicmatu lislaam waliimaan intaa kadib waxaan halkan ugu mahadcelinaa xarakatul shabaab ulmujaahidiin ee dhiigooda ku bixiyey in shareecada ilaahay wax lagu kala qaata ee kala aargudsigii iyo qabaa'ilkii isdilayey iyo diinla-aantii laisu baabi'inayey juhdi iyo wakhti ku bixiyey inay waxaas istaagaan idamka ilaahay kadib insha allahu tacaala anigoo ah naqiibka beesha gaaljecel ee walaayada islaamiga hiiraan waxaan maanta boqol halaad ka wareejinaa beesha xawaadle gaar ahaan een, beesha jabar madaxweyne boqol halaad nabadoon waa kaala wareegay nabadoon cabdi cumar gacamey boqol halaad insha allahu tacaala waa kaala wareegay shareecada islaamkana sidaan ayay sharaf iyo wanaag u leedahay cid kasta oo muslim ahna haddii sidaanay u fahanto qabaa'ilna ismaa disheen gaalana dhulka inama imaadeen dulmi iyo fasahaadna ma dhacdeen insha allahu tacaala anigana boqolkii halaad waxaan farta ka saara aan ku wareejinaa waliba damkii wiilka dhalay ilaahay idinkii maanta boqolkiisa halaad xaqii wiilkiisa ou lahay cafis waa jiraa qisaasna waa jiraa boqol halaadna waa jirtaa boqolka halaadow qaatay insha allahu tacaala boqolkii halaad ayaana farta ka saarnay waana nagala wareegay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa naqiib cabdiraxmaan cumar bakool iminkan ah waa odayaasha iyo waxgaradka beesha gaaljecel oo kulankan ka hadlay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلى ما مهد له ما أنت أنا جوجنا مجلسي إن لما بيرود ولا لا أي دي كلا قاتان دي دي إيدو وناكسن سيدي دي أي أول ماتا سوى عن أي أول ماتا إن شاء الله ما هدا إلى ما أسكاله كسكو مجاهدين تا أيا أرنتاس قعنت كل كتي أنا جن واسو دوينينا إنتان وحي كدبيانا in sha allahu sidaasaan wax u kala qaadan doonaa haddii ay naga dilaan haddaan ka dilna waxay dhanbo diyaaran unahay insha allah innaga gaaljeclaan waxaan ka qaadanaynaana waa beesha xawalla diida waxaa noo qaaday naqiibka gaaljecel cabdiraxmaan cumar bakool marka waxaana lagu wareejinaa insha allahu ninkii wiilka laga diliyey xafiiskii waxaa waaye mar walbaba ninka iska leh lay ku xiran tahay annagoo qabiil ahna wax ma bedeli karna ninkii wiilka dhalin ee boqolkiisa aan rabo haweereyo asigana waa loo ogolaaday Ee, shareecada islaamkaababa ogolaaday annagana ma diidi karna Ee, waxaa waaye diyadaas ee, falilaahi alxamdu horta ilaahay kitaabkiisa baa lagu xugmay ee, ninka walaalka oo ninka laga- wiilka laga dilay dhiiggiisii ee, maantana way keeneen nimankii walaalahii reer xawaadlo annagoo odayaashii gaaljeclena waa kala wareegnay waxaana qaaday naqiibkeena beesha gaaljecel naqiib cabdiraxmaan cumar bakool qaas ahaan nabadoonkii cidda oo hoosena way joogay ee, falilaahi alxamdu waana ku qanacsannahay walaaleen haddii annaga ay maanta aan wax ka dilnana sida anag walbaan u adeegayna igana oo sida ay maanta sharafta ay ku keeneen ee igana ku- aan ku sharaf heleen marka insha allahu tacaala biidnillahi kariim intaas baan qabaa aabbo cabdi maxamed muumin aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa markaan kelimad la siiyey waxaana uu yidhi بسم الله waxaa la yiraa cabdi maxamed muumin haye wiilka lagaa dil magaciisa wiilkayda waxaa la yiraa cali cabdi maxamed muumin waxaa lagu dilay galgal yar xawaadla ah iga dil shareecada islaamkaan soo qaabili shareecada islaamkaan soo qaabili ninkii xukunkii boqolkii helaadaa loo xukumay kana waa qaatay taabku xiis iyo xukumi waa qaatay dayadaas anagaa leh qabiil waxbay ugu mari nin alla ninkaan rabaan siisan karaa anagaa iska leh alxamdulilah alxamdulilah waa sabrsanaha waa sabrsanaha alxamdulilah taabka ilaahan ku qanacsanaha alxamdulilah gacantooda kor allah ka dhigay saacaddan waaba isdili lahayn kaas wax ka badanaa bixi lahayd alxamdulilah maslaxadan walaayada islaamka waa ku mahadsan tahay gacanteeda kor allah ka dhig
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa tahay dhegaystayaal warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa dadka ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha ayaa xirtay wadooyinka iyagoo ku hanjabay dagaal ka dhan ah dowladda federaalka magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa si dardar leh kaga socda howlaha burburinta ah ee ay dowladda federaalka u geysanayso guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah waxaa mar kale deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho isku soo bax ka dhigay dadka caraysan falalka burburinta ah ay wado dowladda federaalka dadka ayaa xirtay wadooyinka waxaana ay sheegeen in haddii aan dhibaatada laga daynin ay dagaal la geli doonaan dowladda federaalka sad aan ku xirnaan na siin waayey waxaa noogu soo xigtay gu- kabacdi guridumis alaabteenna uu dhulkaa lagu baabi'iyey marka dowladda xasan sheikh iyo lafta gareen maa la dhahaya ilaahay laftiisa naarta ha ugu bishaareeyo naarta allah ha ugu bishaareeyo masiibo rabbaani allah ku rido dhulkeena meel cidlaan ka taagannahay ilmeyna anaga meel cidlaan ka joognaa qaboowaana baabi'iyey uqubadaas insha allah iyaga dushooda noqonaysaa banaanbaxa waxaa- banaanbaxa waxaa u dhigana waa inaan xal helnaa haddaa xal waynane annagoo dhan aa iswada miinaynan annagoo dhan saa u wada dhannahay nin walaa naag kulligeen diyaaraannah insha allah isdimane xasan shiikh lafta gareen macalamahdi kulli dooni mayno haddaa xal la heli waayo inaan kulligeena iswada miinayno aan dagaalana diyaar u nahay rag iyo dumar saa u dhannahay allahu akbar waxay sal ku hayaan dad shacab ah oo maata oo meesha deganayeen oo dhulkooda gata iyo goofle ah gata iyo goofle waxaa laga dadka goof- goofta gata iyo dadkii lahay maanta haween siddeed sacan ugula soo duuday guryaha nagala dushay cidna xukuntay ma jirto dhac caadi allo oo no- waa noola bareeray waxaan cabasho ka nahnay guryaheena la dumiyey oo kun kun wa- la- af- kun- laba kun oo guryo ah aa nagala dushay waddadana way xirnaanaysaa ilaa madaxweynaha uu ka soo fargeliyo aabbahaa ku dhashay aabbihiisaa ku dhashay cid oo saxiix iyo sul nooga keenta ma jirto dukumentiga raggaas aa xag ka soo qaatay rag rag dalaaliinoo qaraabate ah aa hawshaan wataan iyo dowladda ayagaa lacagta ku macaamiilooya dhulkeena waa la baadaya cid wax nugula ma jirto waxaan fariin u diraynaa ciddayna ka damqanayso islaame cidda inta muslima oo islaamanka wax aad ka qabsan madaxweynahan wax ka rabin macalimahadeena wax ka rabin inta muslima inayna soo fargeliyaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wagaag dowladda federaalka ayaa jenaraal sare u magacaabay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska maalintii shalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare ayaa magacaabay xilal kala duwan waxaana ka mid ah xilalka uu magacaabay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska bashiir goobe oo la sheegay inuu yahay jenaraalka darajo ahaan ugu sarreeya ciidamada dowladda federaalka ayaa loo magacaabay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska xilkaas oo ay horey uga geeriyootay khadiijo diiriye dad badan ayaa aad ula yaabay arrinkaasi iyagoona ku tilmaamay wax lagu maadaysto halka qaarkoodna ay sheegeen in tani ay muujinayso inay waxba kama jiraan tahay wax loogu yeero xuquuqda haweenka ay reer galbeedka ku marin habaabinayaan bulshada qaar ka mid a dadka u dhaqan muqdisho ayaa arrimahaasi ka ra'yi dhiibtay waxaana hadalladooda ka mid ahaa markii laga hadlayo darajada ciidamada dhinkaa waa garaada gooyebo Ee, darajada ugu sarreysuu gaaray Ee, darajada uu wato tii cali samatar oo kale waaye Daga- jagadan oo kale wuxuu ninka oo cuni karaa keliya waa wasiirka gaashaandhigga ama ra-iisul wasaare soomaaliya inta kale ma u cuntami karaan hataa ma qaadan karo wasiir een, ama agaasimo ma qaadan karo Een, ninka hadda darajada uu haysto iyo heerka la gaarsiiyey wax isku dhigma maahan marka aniga waxaan dhihi lahay ninkaas inuu darajadiisa difaacday ahayd oo yidhaahdo okay wasiirka gaashaandhigga waa nin oo mataqaanaa maxaa la dhihi jiray een, rayid ah oo weligiisa askari aan noqonin ninkii garaada gooyena waxaa laga dhigay wasiirkii een, qoyska iyo arrimaha mataqaanaa maxaa la dhihi jiray een, haweenka marka taas waxaan u arkaa xoogaa bahdil waay ninkaas marka een, jagadaas oo- jago oo nin u qalanta maaha oo dee ninka hadduu garaadadiisa ay tahayna een, maxaa la dhihi jiray cabdilla shadeeye wuu noqon karaa wallaahi waxaa dhihi karaa taas khalad dumarka laga gala inay tahay haddana ninkan uu yahay nin xil weyn haysto waxaa dhihi lahaa dowlad dumar haddaana khalad ay naga gashaa naga soo garbaxdo booskii dumarka ay lahaayeen khalad ayaanu arkaa taas in meeshaas la siiyo rag qalad ay ku tahay marka dowladda waxaa leenaha naga soo garbaxdo haddii kale oo ku mudaharaadaynaa iyo ninkana haweenka miyuu yaqaanaa haweenku iyagaa isyaqaanee iyo nin raga haween maba aqoon karaba tuuqabo tuuqabo yuu yaqaanaa kuwa kale dee waa waa- waa- waa darajin labadan horta waa shaqo laakiin de wasaaraddu wasaaradda haweenka hadday tahay dee qof dumara unbaa loo magacaabay qof raga in loo magacaabaanu maana arki jirin waayo dee wasaaradda haweenku waxyaabo badan baa hoos imanaya oo dee haweenkiin baaba soo hoos imanaya ragma hoos imanayo haddee waxa weeyaan eh, haweenkiina ninka raggi ihii meelo badan oo uusan hoos uga geri karin baa soo maraysa ma garad marka eh, anigu runtii uma arko wasaarad oo nin weyn haddii la baxag maayo oo rag oo jenaraala loo magacaabo anigu iilama muuqato kolleyba
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
markan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsantahay maxamed daahir kala fadhi ay yeesheen golaha baarlamaanka maamulka somalilan ayaa dib loo dhigay kadib markii tiri xildhibaanaha oo loo baahnaayo soo xaadir waayeen kala fadhigan ayaa looga doodayey maamulka xayuubinta xildhibaan maxamed dabiib oo dhowaan xeer ilaalintu kusoo ogtay sharci jabin gudoomiyaha baarlamaanka farooto ayaa xiray kala fadhiga kolkii garoomka buuxsami waayey xildhibaanada soo xaadirtay golaha ayaana noqday afartan iyo sagaal halka laga rabay konton iyo shan xildhibaan cadaadiska lagu hayay xildhibaan maxamed dabiib ayaa ka imaanaya dhanka madaxtooyada somalilan xildhibaan nabiib ayaa marar kala duwan muuse biixi ku eedeeyey inuu somalilan duminayo dhanka kale maxamed dabiib oo dhowaan tagay gobolka udal ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey deegaanadii uu maray si kastaba ha ahaatee waxaa dib loo dhigay kala fadhigii golaha iyadoo aan la saadaalini karin waxaa dhici doonaa xasuuqyo ka dhacay marinka khaza iyo taliska yahuudda oo shaaciyey dilka sargaal ka tirsan ciidamada yahuudda laba duqeen oo aad u xoogan ayay ciidamada yahuuddu ka geysteen magaalada khanuunis ee koonfurta marinka khaza waxaana ku shahiiday labada duqeen lix ruux oo ay caruur ka mid yihiin halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan iyadoo isbitaalka caafimaadka ee naasir uu sheegay in maanta oo keliya isbitaalka la keenay in ka badan shan iyo toban ruux oo shuhado ah islamarkaana lagu aasay bannaanka isbitaalka war cusub oo ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan saddex dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya lixdan iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol afartan iyo kow ruux oo kale waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada iyo manaadiqda ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sagaal kun laba boqol labaatan iyo afar ruux halka ay dhawacuduna marayaan ku dhowaad sagaashan kun sideed boqol iyo soddon ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada yuhuuddane si arxandarraha u beegsanayaan dadka qaxootiga ah dhanka kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa ku dhawaaqay dilka sargaal sare oo ka tirsan ciidamada yuhuudda sargaalkan ayaana u dhintay sabtidii dhaawac kasoo gaaray gantaal nooca lidka taangiyada ah oo lagu weeraray dhismihii uu kaga sugnaa magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa la kulmaya weeraro joogto ah oo looga dilay boqolaal ka mid ah ciidankooda jenaraal america oo qirtay fashilka dowladda federaalka bashiir america oo ka mid ah xubnaha dowladda federaalka ayaa ka hadlay arrimo badan oo ka dhex jira dowladda xasan sheekh maxamuud isagoo eedeymo u jeediya hogaanka ugu sareeya ee xukuumadda wuxuu marka hore xildhibaankan sheegay in dowladdiisu ay tahay mid ku horjirta gumaysi shisheeye si gaara wuxuu usoo qaatay inuu xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha ku leeyihiin soomaaliya uu kusoo dhex arkay taliyaha ugu sareeya sirdoonka dowladda nasaarada ee xabashida isaga iyo istaafkiisa uu dhex lugeynaya gudaha xerada inuu arkay ayuuna sheegay wuxuu sidoo kale sheegay in dowladaha wakiilka ka ah soomaaliya ay dowladda federaalk u arkaan mid liidato oo aan lagu aamini karin ammaanka goobaha ugu muhiimsan ee dalka sida madaarka iyo xarumaha kale isagoo sii hadlaya ayuu bashiir amiiri ku sheegay inuu masuq maasuq baasan eex iyo dhintixsi uu ka dhex jiro hay-adaha iyo hogaanka ciidamada dowladda federaalka wuxuuna sheegay in saraakiisha ciidamada dowladda lagu dalacsiiyo eex iyo ninjeclaysi taasina ay ka imaaneyso hogaanka ugu sarreeya ee dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha dowladda xasan sheekh maxamuud eedeymaha ugu badan ee madaxda dowladda federaalka loo jeedinayana waxay ahaayeen fashilka dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka iyo boobka hantida caamka ah iyo midda gaarka loo leeyahay mas-uul ka tirsan dowladda ruushka oo sheegay in aanay kooxaha muqaamadu laga takhallusaynin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa sheegay in aanay marnaba suurtagal lahayn in gebi ahaan laga takhalluso kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta isagoo ku tilmaamay burburinta muqaawamada mid aan waaqicu aqbalaynin wasiirka oo safar ku tegay dalka maleesiya maanta oo axadda wuxuu warbaahinta u sheegay inaan wax natiijoha laga keenaynin daadinta dhiigga shacabka ee ku sugan khaza hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli ra-iisul wasaaraha yuhuudda dhiigyacab netanyahu uu ka dhawaajiyey in aanay dagaalka la joojinaynin ilaa ay soo afjaraan kooxaha muqaawamada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka waxa kale uu xusay in weli muqaawamadu ay tahay xaqiiqo jirta islamarkaana ay haysato taageero ku filan diblomaasiga ugu sareeya ruushka wuxuu sidoo kale tibaaxay in yuhuudda ay caqabad ku yihiin xabad joojin kasta iyo sidii xal looga gaari lahaa xasradda ka taagan bariga dhexe dhanka kooxaha muqaawamadu waxaa la arkayaa inay saaxada dagaalka kusoo kordhisay xeelado cusub oo ay ka mid yihiin weerarada dhabagalka ah iyo miidhooyinka dhulka lagu rakibo kuwaas oo haligay gaadiid badan oo ay yuhuuddu leeyihiin faahfaahin dheeri ah oo laga bixiyey sababta loo eriyey safiirkii suudan ee eliteria xogo cusub oo la helaya ayaa xaqiijiyey in arrimo sirdoon loo ceeriyey safiirkii dalka suudan u fadhiyey magaalada asmara ee caasimadda eliteria sida ay sheegeen ilaa wareedyo ku sugan waddankaasi wargeeska takyiir ee kasoo baxa suudaan oo soo xiganaya ilaa wareedyo eliteriyana uusan magacoodu shaacin ayaa sheegay in sababta loo eriyey siihayaha xilka safiirnimo ee safaaradda suudaan ay la xidhiirto inuu qoray laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaasoo u xilsaaray inay xog ka keenaan saldhig milatari oo ay leedahay dowladda eliteria saldhigga uu siihayaha safiirka suudan ee la celiyey xogteeda dabagalka ku hayay ayaa lagu sheegay inay ahayd xerada sawa ay ku taala gobolka alqaash baraka ay ku taala galbeedka eliteria halkaas oo lagu tababaro ardayda dugsiga sare ka qalanjabisay elitariyaanka ah muddo laba sana ah ayayna qaadanayaan tababar ciidan warbaahinta maxalliga ee suudaan waxay intaasi ku dartay in madaxda sarsare ee dowladda eliteria ay marka hore u sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan in khaalid cabaas aan looga baahnayn dalkeeda balse aamusnan kadib ay dowladda eliteria ku qasbanaatay in safiirka ee siisa muddo toddobaatan laba saacadood inuu uga baxo dalkeeda ila wareedyo maxalli ayaana sheegay in khalid cabaas uu maalintii jimcihii ka dhoofay magaalada asmara ee caasimadda eliteria mas-uul ka tirsan dowladda suudaan ayana dhankiisa shir jirayd oo uu ku qabtay magaalada buurta suudaan ku qirtay in eliteria ay ku dhawaaqday in siihayaha suudaan aan looga baahnayn dalkeeda kadibna ay soo ceelisay wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waagag boqol xalqa ayaa noo dhammaatay oo aan ka soo dhagaysannay xubinta caafimaadka oo ah xubin muhiim ah oo aalaaba ku baxda barnaamijkeena dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan xubintan waxaa soo jeediyay doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib haddaba qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta alfurqaan gaar ahaan kuwa jooga shabeellaha hoose ayaa soo dhoweeyay xubintaasi axana ay codsadeen in dib loogu soo celiyo boqolka xalqo markii ay dhammaystaanna halkeeda laga sii wado xubinta oo muhiim u ah bulshada wax badanna ay ka faa'iideen allahuma fana maxtib oo tardaa waan soo dhowahay waan wada salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bahda furqaan waxaan ani magacayga waxaa la yidhaha jaamac dheere waxaan ahay oday ku nool kunyo barow waxaan ka mid ahay bulshada kunyo barow maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin arrintaasi aad baan u soo dhoweeyey horta ani way anfacday waxaanan filayaa dadkao dhan inay anfacdo wax naga maqan bay ahayd ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa subxana wa tacala ilaah noo fudeydiyey inaan dhegeysanno ee kuwa wax noo sheegana noo soo saaray iyo kuwa noo soo dhoweeyey horta ani aad bay anfacday hadday tahay dhinaca keliyaha markuu ka hadlayay meelaha qaarkood aniga anfacay waaye dhinaca dhiikarka markuu ka hadlayay dhinacyo badan aad bay i anfaceen aad baanaan u jecelahay markasta oo barnaamijkaas soo galo inaan dhegeysto marka dadka waxaan ku boorinayaa inay mashruucaasi ay la socdaan intii ina dhaaftay waa ina dhaaftay laakiin kiisa dambena in lanoogu soo celiyo oo lanoo sheego oo aaraartiisa lana siiyo oo saacadda lasoo saarayo aad baan u jecelahay waana soo dhoweynayaa marka waxaan leeyahay mid dadweynuhu caafimaadkooda dhan waxay ku jirtaa caafimaadku wuxuu ku fiican yahay ka hortagga kahortaga ayaa ka fiican daaweynta inay dhegeystaan xogtan caafimaadka xogtan caafimaadka waxaa dhakhtarku inaga siinayo waxayna nood anfacaya waaye danteenna waaye danta caruurteenna waaye danta bulshadeenna waaye waxni wax ogyan wax ogana way kala fog yihiin waxyaabaha qariibka waxaa ka mid a dadkeennu berigii hore qofka markuu cagaarshowga ku dhaco neef wanaa loo qali jiray waxuu noo cadeeyey dhakhtarku xanuunka wadnaha markuu ka hadlaya beer xanuunka culayska ay leedahay qofka oo dufan zaa'ida la siiyo iyo culayska uu ku dhacayo marka si fudud bay dadku haddii xitaa ajal saacadeeda ma dhaafto laakiin waxaa jirta dayacaad wax la yidhaahdo oo qofka muddo dheer in gogoldhay ka dhigaysa saacadeeda ma dhaafayso markaasi qofka biniaadankaa saacadeeda ma dhaafto laakiin maaragtay dayacaada faraha badan iyo silca faraha badan si uga badbaado ilaahina uu tala saarto markaa dembiga nebiga inoo ammaanay wuxuu leeyahy nebigu caleyhi salatu wasalam daweeye daawadu way fiican tahay xadiiskaasi sanadkiisa aan hadda ma hubo laakiin kutubta in badan baa ku marwan aan dusha ka haynin daaweyntuna wax muhiima waaye xanuunna ma jiro hadduu jirana dawuu leeyahay marka wax ilaahay loogu mahadnaqaa maanta mid waxaa nagu daarayaa dadweynaha kuwayga hadday tahay iyo kuwa kaleba hadday tahay iyo deegaankaan joogna hadday tahay iyo kuwa inaga fogfog iyo bahda furqaan sida fiic tooska u dhageysataba mashruucan inay ka faa'iidaystaan hadduu inoo soo noqdo waxaana ka codsanayaa idaacadda furqaan mashruucan mar labaad siday u soo celin lahayd u naashnaashi lahayd waqti u gelin lahayd hadda lagu baraarugay mashruuca ilahay baa iga sarreeya an waan ku baraarugay aadna waan u jecelahay inaan dhegeyso dadkana saasaan ilahay uga baryayaa ilahayna inuu nagu anfaca ilahay ka baryayaa midna waxaan u jeedinayaa walaalka dhakhtarka waxaan ka codsanayaa walaalka dhakhtarka oo taladaasi annagoo aroos fadhina la soo jeediyey oo dad badan cabasho ka hayaan ereyada laatiiniga ah ereyada laatiiniga ah ee loo ku sii daynayo dhakhtarka waxaan ka codsanaynaa ereyadaasi inuu isku dayo inuu ku bedelo af soomaali erey kasta ama af soomaali hadduu u waayana uu macnaha guud ku sheego cabasho badanaa ka jirta dadku luqadda ingiriiska ma yaqaanaan waan ognahay culayska iska jira luqadan waa luqadii wax lagu bartay ereyada badan in loo waaya qariib noqonaysa af soomaali waxaan isagana ilaahay ka baryaa subxaana watacaala inuu ilaahay isagana waafajiyo inuu ereyadaasi intuu da- tamartiisa u dadaalo soomaalidu ma kala fogfogo laakiin ingiriiska uu culays nagu hayaba markaasna waxaan ku dardaaraya dhakhtarka inuu intuu tamartiisa noogu dadaalo inuu af soomaali aada noogu bal- noogu balballaadhiyo saasaan isagana ku dardaaraya naftaydi naftiina waxaan ku dardaaraya taqwada ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, waa dhowaa walaal magaciigana waa farxaan waan ku noolahay kunyi barow walaa maasha allah si fiican aan ula soconaa habeen kasta oo dhuuxan lagu soo dayo maasha allah waan soo dhoweynaynaa dhakhtarkeenna ilaahay caafimaad wara ilaaha noo siiyo maasha allah waan si fiican aan u dhegeysanaa habeen kasta malaariyadoo kaleeto markuu sharaxayo eh, cudurada eh, cudurada sida kale cudurada guud oo kaleeto oo caloosha iyo xibnaha iyo fashinka iyo waxyaalo badan maasha allah waxyaalo badan aan ka faa'iidnay waxaana sii jeclaa lahaa inay oo m- xalqadan hadda boqolkaa noo dhammaatay inay dib in loogu soo celiyo markasta aan iska dhegeysano oo faa'iidadiina aan meeshaan kasii wadano dadkana aa dadka aan dhegeysanay inay dhegeystaan oo la socdaan waxyaalaha waxyaalaha badankood oo dadka qaarkood u dhibanaan jireen dhakhtarka oo noo faa'iidaya jiro maasha allah ilaahina dhakhtarkeena caafimaada noo siiyo waana soo dhoweynaynaa anigoo ah magacayga cabaas maki maxamed oo ku magac dheer cabaas askarem anigoo ka mid ah ganacsatada k b kunyo barow oo ku nool jazaaka allahu kheyr een, boqolka xalqo oo ka hadlayso caafimaadka ditoor qorax boqolkiiba boqol aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan ka helay talooyin caafimaad oo badan oo ka mid ah sida tyfodka malaariyada madax xanuunka tayfowga eh, infectionka wax badan qof walba waxaan rajaynaa hadduu uu dhegaystay een, talooyinkaas halqadaas dhammaatay oo boqolka ah waxaa noo soo tobisay idaacadda alfurqaan waxaan rajaynaa jazaaka allahu kheyr ayaan leeyahay wariyaasha oo joogaan idaacadda inay mar daba noo soo celiyaan ayaan rajaynayaa insha allah
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عزام ما شاء الله ما شاء الله سفي أنا أبو فايدني وحان أورقنا سفي عن وأنا كفايدني وحيالة بدنا كفايدني إيه عذر بدن أو marka hore aan aqoon jirin ayaa ilaahay subxaana watacaala naga fahansiiyey marka doctoorka waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala cimrigiisii hanoo barakeeyo isagana ilaahay subxaana watacaala ha xifdiyo Ah, marka insha allahu tacaala si fiican usoo dhaweyneynaa Een, waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala in mar kale haddana wejiga saddexaad ilaahay subxa- eh, in inoo bilaabaan boqolkan in lagu soo celiyo aan jecelnahay insha allahu tacaala koleyba een, dadkii aan ka faa'iidaysan oo ay dhaafteen ayagana waxaan u sheegayaa iyagana inay haddana la socdaan oo si fiican ayagana uga faa'iidaystaan marka labaad oo lagu soo celinayo بسم الله الرحمن الرحيم وأكون دوها يربهنت إسلامي الفرقان والله ما شاء الله بقول كاس حلقة بقول كاس حلقة ما شاء الله سبحان الله أيان أولى جاي سنة مرة واحد بدن أيان كفى إني مرة إذا عاد إسلامي الفرقان وحن لنا هي نوسو العلية بقول كاس حلقة دم عذين سيدان أنا جسفي عن وحن أقف فايدنا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hagaag xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ka hadlay walaaca dowladda iyo maamulada ku daaban ka haysta bixitaanka ciidamada shisheeyaha ah ee admis mahdi maxamed guuleed oo soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iminkana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa niyadda u dejiyey dadka arrinka ka walacsan Eh, ma aha waa qorshe amni iyo kala guurkiisu siduu u hirgelayaaye maan odhan lahayn anigu jahawareer amni Eh, qorshihii amniga qaranka ayaa ay mar walba markii horena amisom transition eh, xilliga kala guurka ama imika atmis eh, ay qeyb ka tahay Eh, waxaanan filayaa hadda ku talagalku eh, waxa weeye in qiyaastii koob iyo toban kun iyo dheeraad eh, ciidamada eh, afrika ee nala jooga ama kuwa cusub ha la keeno ama kuwan koofiyadda ha laga bedele inay sii joogi doonaan oo meelaha muhiimka ah ee riboortada iyo dekadaha iyo xafiisyada muhiimka ah iyo ay kasii shaqayn doonaan taa bedelkeenana inagu aynu ciidankeenna dhisnaa eh, quweynaa eh, hantaan meelihii loo baahnaa dee imikadanba awal hore anaga madaxtooyada xafiiskayga markaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahaa ah, sarkaal eh, ama saraakiil rag iyo dumarba amisom ahbaa mafaatiixda hayoo ii furi jiray eh, subaxiina ay marin jiray marka ama dib u habeyn lagu sameeyo markay rabaanba inay baadhaan waqtiga ahaataba hadda way ka baxeen baarlamaanka iyaga ilaalin jiray ma jirto imanka marka inaan kalsooni qabno oo inaga kalsooni isgelino oo atmis ama amisom horraanteedna waynu nooleyno dal jiraa baynu ahayn oo dunidu ku tiirsatay ku hirato iminkana kalsoonidii iyo ku hirashadii waan soo nooleyn karnaa waanan dhisi karnaa ayaan aaminsanahay labaiyo labaatan kun baan kasoo guurnay labaiyo labaatankii waa sii yaraanayaan december qiyaastii anigu intaan xog ku hayo waxa weeye halkii dee labaiyo labaatan kun ka ahayd kolba hadda afar kun inay baxdaabay ahayd waa in june laba kun ay baxdo sebtembarna laba kun meelaha soo ma ahayn aakhirkii waxay kusoo ururayaan toban kun koob iyo toban kun meelaha ma ciidankan bay ahaan doonaan ma ciidan kale ay ahaan doonaan oo meelo mucayanana iyagu joogaya waayo weli dee dagaalkii aan kula jirnay nimanka waanad ogtayoo markii ay amisom yimaadeen waayadii u horreysay intii ka dambeysay xataa xilliga iyagii amisom inay al-shabaab xeryahooda ku weerarto mooyaane al-shabaab amisom al-shabaab ma weerarto oo dagaallo iyo oberethino ka dhan ah ma qaadaan marka imin meelaha looga baahdo in ay kusii harhadhaan ama iyaga ama ciidamada kale dagaalka lagula jira nimankaana ciidamada soomaalidu militariga ciidanka qaranku ay qaataan amnigana booliiska dowlad goboleedada daraawiishta iyo booliiska federaalku ay qaataan waxay la tahay qorsho macquulah oo midho dhali kara inuu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين